wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah war ka soo baxay xafiis madaxweyne oo lagu sheegay in madaxweynuhu uu xaaskiisa u magacaabay madaxweyne ku-xigeen waxaase taasi ka sii daran haweenay u dhaxday madaxweyne oo sheegtay in ninkeeda haatan madaxweyne ahi uu inta noloshiisa ka hadhay oo dhan dalkaasi isagu xukumi doono haddii uu dhintana uu weli noqon doono musharax u taagan xilka madaxweynenimo geeridiisa kadib cajiib war dumarka xoog weynaa sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaynu kaga bogan doonaa caawa iyo caweyska wax badan ayaynu maqalay wadamo badan oo dunida ka mid ah oo dadweynahoodu ka cabanayaan in madaxweynaha dalkaasi awooddii dowladnimo ku ururiyey qoyskiisa iyo qaraabadiisa dhow qaar kale ayaa lagu xantaa in dhaqaalo badan ay gacanta u geliyaan eheladooda iyo asxaabtooda balse warkii hore war soo dhaaf haatan waxay maraysaa in madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha dowladda amaba taliyayaasha ciidamaduba ay noqdaan sheekooyinkaasi la yaab kale waxaa isha ku hayey oo aan kala sheekaystay ismaaciil xuseen farjar oo haatan istuudiyaha igu weheliya ismaaciilow war ka soo daa horta sahray inta badan ma jira madaxweyneyaal caalamka ah oo iyagu xaasaskooda xilalla ugu dara ma aha hadda marwadii koowaad ee dalka laakiin xilal bay ugu daraan tusaale ahaan madaxweynaha dalka uganda oo kale yoweri museveni xaaskiisoo kale wasiir buu ka dhigay wasiirkee wasiirka tacliinta oo ka tirsan xukuumaddiisa imaka shaqaysa wasiir xukuumaddiisa ka tirsan buu ka dhigay sidoo kale wiilkiisa laftigiisa isna taliya ciidamaduu dhiibtay marka waxaad moodaa markaa in arintii qoyska habeenka marka guriga lasu yimaado madaxweynihii iyo caruurtiisii xaaskiisii isuma imanayaan lakin waxa isu imanaya wasiirkii iyo taliyii ciidamada iyo madaxweynihi dawaa dawladdiiba yaanay rawixin malaa ninkaas wuxuu isidhi dadka dawladda ku jira meelo fogfogbaha ka doonine mar kasta ha kuu dhowaadaan marka kulankii baa halka ka dhacaya hadii ladoon wixii khuseeya xaafadaba ka dhex dhacaya habeenkii marka shirkii golaha wasiirada waxaa garab soconaya shirkii guriga shirkii guriga intaa waxaa ka sii daran tusaale ahaan oo kale mararka qaar dee madaxweyneyaasha markay doorashooyinku dhibaan xukuumadda day doonto waxaan maqli jirnay dibudhac doorasho waxa kongo kale waxaba xukuumaddu iska sheegto tidhi niyow doorashadaniba balaayiin baa ku baxayo dib baanu isaga dhigaynaa maynu iska dayno doorashadaba oo marka ayaa haynaya xilkii si kalean ku dooranna bay idhahdeen iminka sanadkan maadaamay lacag badan tahay bahashay naga daayay laakiin sheekada ugu xiisaa badan baa soo socota waa taha dalka zimbabwe oo kale madaxweyne sagaashan kor u dhaafay baa ka taliya robert robert mugabe ninka caanka ah dabeedna waxaa jira dad badan baa xaaladiisa caafimaad ka deyrinaya oo lahaa laba kun iyo xiliyada doorashadan iminka tan xigta kama qayb geli karo da'diisa iyo caafimaadkiisa awgey doorashadan soo socotay isagoo dee dhowr jeer iskaga soo noqnoqday oo aan kursiga waqti dheer buu joogay marka waxaa la islahaa doorkan armuu cid kale fursadda siiya sababtaa caafimaadkiisa uma saamaxayo xaaskiisii waa shir tiraad qabatay oo tidhi de waxay tidhi madaxweynuhu iska dah isagoo noole markuu dhinto doorashada soo socda meydkiisa ka qayb geliya doorashada meydka madaxweynaha ayaa doorashada ka qayb galay waxaad ka hadlay isagoo nool marka shirki jiraad saxaafadii bay saa u sheegaysa saxaafadii saa u sheegay marka waxa quustay ma la weydiiyo ma la yidhi laguma celin karo sahre hadalka haye de mar hadday sheegtay waxa weeye qoladii damcu hayey dib bay candhuufta markaa u liqeen de ma laga yaaba ismaaciil oo in isagoo dhintayba liiskiisa magaca lagu soo daro musharaxiin tartartamaya oo la yidhaahdo waxaa isna ka mida robert mugabe sheeko kalaba kasii dartay taa waa kow midba mid bay keentay sheekowa sheeka ka dambaysa haye madaxweynaha dalka azerbaijan waa waa dal yar oo qani ku ah dhinaca saliid marka dalkaa yar ee qaniga ah hahe madaxweyneha wuxuu kasoo talinayay tan iyo sanadkii labada kun iyo saddexda ilham aliyef baa la yidhaahdaa marka madaxweynahaasi aabihii markuu dhintay buu ka dhaxlay haatan bishii dhaweydee sebtembere sanadkiina dhaafay baa dibu habeyn dastuurka lagu sameeyey waa hagaag marka madaxweyne ku-xigeen awood badan buu doonay inuu sameeyo haya ma umala iyo u magacaabaa is leedahay dee mar haddii layidhi madaxweyne ku-xigeen awood badan macnaheedu wuxuu noqonayaa raggii musharaxnimada berigii hore kula tartamay ee isku dhigayay inay u tart inay noqon karaan madax ay waddanka ka noqon karaan wuxuu noqon karaa taliyihii ciidanka oo kale oo dee difaaca waddanka muddo dheer xajinay inahaasaa maskaxda dadka caadigaa kusoo dhacaysa sahray dhinac kale oo aana dayinba waa kow wuxuu u magacaabay marwadiisii hadda waa xaaskii carruurta u dhashay xaaskii carruurta u dhashay marka habeenkii anuu sheekada qosolka badan waxa weeye habeenkii marka guriga la tago ma lama odhanayo madaxweyneha iyo xaaskiisii maxaa loo madaxweynehi madaxweyne ku-xigeen madaxweyneha iyo madaxweyne ku-xigeenkii ismaaciilow mar haddii layidhi madaxweyne awood badan keen oo uu xaaskiisii keenay dee isaga ka adagtay malaa
laakiin war warbaahinta loo dusiyey ayaa wuxuu sheegayaa waxaa laleeyahay marwada cusub ee madaxweyne ku-xigeenka uu yidhi dee hay noqoto ee xaaskiisa ah siyaasadda wax badanba kama oga ma xaaskan awoodda badan xaaskan awoodda badan uu doonay inuu ka dhiga warbaahinta waxay leedahay war badanba siyaasadda uma haysto aad baad u mahadsantahay ismaaciilow halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa barnaamijka caweyska washington ee v o a nooceeda wacan nasiibadiga u helo waxaad naxariis naruuroy aragtide naruuroy aragtide quruxda nooceeda wacan nasiibadiga u helo waxaad naxariisu tahay naruuroy aragtide naruuroy aragtide naqaan xidigoosaniyo jimcaad tahay eebbahay nuqsaanka ilaaliyo naftayd ku nuursatee naqaan xidigoosaniyo nimcaad tahay eebbahay nuqsaanka ilaaliyo naftayd ku nuursatee miyay niyadiyo qalbigu mid kale naawili karan meel kale ku negaan karaan miyay niyadiyo qalbigu mid kale naawili karan meel kale ku negaan karaan nabadku ka soo baxiyo naftayda waxaad u tahay sidii nuguloomano sidii nuguloomano nugaalo cidkiyedo nabadku ka soo baxiyo naftayda waxaad u tahay sidii nuguloomano sidii calaf hadday nimcoy igu kaasimen horaan idan ugu galee xareedka ku nuursadee nasiib iyo calaf hadday nimcoy igu kaasimen horaan idan ugu galee sameeyey niyadiyo qalbigu mid kale naawili karan meel kale ku negaan karaan waa hagaag aynu hore ugu soconno barnaamijkeenan caaweyska washington toddobaadkii hore waxaad ku dhegaysateen qaybtii koowaad ee waraysi xiise badan oo wariyaha v o e da xasan kaafi qoyste uu magaalada muqdisho kula yeeshay fanaanada caanka yurub maxamed cabdi yurub genyo haatanna waa qaybtii labaad ee waraysigaasi waxaanu xasan qoyste weydiiyey qaybtan yurub genyo ciddii ku soo gacan qabatay fankeeda amaba ku dhiirigelisay
walaahi fanka waxa igu dhiirigeliyey ama gacan igala qayb qaateen odhan karaa dad fara badan ma odhan karo oo ninba dee waktibu kuu soo hagaaga ama dhinacbu kaga soo hagaagaa fanka anigu nasiib fiican oo aada u wanaagsan oo aada u qurux badan baan fanka u helay wax idhiba iyo wax carqalad igeliya toona ilaahay ima tusin dad ii wada heelan oo i gacan qabtay oo fikir hadday tahay iyo hadday maskax tahay iyo hadday waxyaalo kala duwan tahay igu gacan qabtay buu ilaahay i siiyey oy ka mid tahay cabdinaasir macalin caydiid ustaadkan aada u salaamayo waxaa ka mid a xasan baandaroomo walaalkii waa ninka magacageeyo ii bixiyey oon isagana aada u salaamayo waa caydiruus ismaaciil cabdi waa cabdiraxmaan maano oo hadda iswidhan ku sugan isagana aadan u salaamayo adigu bahda hoonkeebaltiisii waqti xaadirkaa iyo saxardiid maxamed saxardiid oo heestii iugu horeysay ama layugu bartay aan baxday io tumay isaguna oon isagana aada u salaamayo abaal weynna aanu hayo insha alla maal maalmaha ka midana aan gudi doono haddii aan loo idhaahdo dhammaan intaas isku duubanba igu dhiirigelisan odhan karaa heesahaaga ma jiraan kuwo saamayn kugu leh ama adiga si gaara kuu taabanaya waxaa inta badan la yidhahda heesta intaan u shub dhiig lahaa intaan u shub dhiig lahaa dharsiidda carbiyaad lahayd intaan la dhammay lahaa miyaad u dhammay lahayd marka heeska isaga waxaa la yidhaha yurubgeyu inta badan wuxuu ku leeyahay taariikh iyada soo martay waa bal haddaad wax yar noo taabata horta kolley arrintaa iyada arrin qoysidaa baan ku odhan lahaa eryada heesta waxaa iskale xasan saleybaan dhuxul guddoomiyihii kooxda xidigaha geeska ee hore haddana abwaanka qaaliga ah odayga kooxda xidigaha geeska ayaa ereyada leh laxanka waxaa le cabdi ismaaciil axmed beelle oo ku sugan magaalada jajigana isagana aada u salaamayo oo dhul fanaana muusiguna waxa weeyaan siidii calowiinkii oo igula sugan magaalada muqdisho musishinkiiga qaaligan isagiiyo qoyskiisaba aada u salaamayo bal hadda codkaaga muusig la-aan qoyska intaan u shubdhigi lahaa isida carmad lahayd intaan ku dhowow lahaa iyaad ka dhaqaaq lahayd intaan u shubdhigi lahaa isida carmad lahayd intaan ku dhowow lahaa iyaad ka dhaqaaq lahayd intaan u shubdhigi lahaa isida carmad lahayd intaan ku dhowow lahaa iyaad ka dhaqaaq lahayd
yurub heesahaagu farikama qodna way badan yihiin mana ahan kuwa hal barnaamijyo lagu soo koobi karo waxaa heesaha sida aadka dadku ay ula dhacaan ka mida heeska xujo heeska xujayawaxaa leh abwaan qaaliya oon hadda halkan hadda magaciisaan hore uga sheegay xasan saleebaan dhuxul laabsaalax ahaa gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska haddana ah odayga kooxda anigana abwaankayga qaaliga ayaa eryada leh laxanka waxaa leh fanaanka weyn daawad xanfar oo isna magaalada muqdisho ku sugan oo isagana aada u salaamayo muusiguna yaa ka lehe waa ciiltire
ereyadana waxaa ka mid ah agtaada anigoo u xiisay intaan dumarnimo xishooday xogtaada maxaan wareystay yaa salaam hantada intii haleesha intii xumahaa ku fogan waxaan uga jaray xidhiidhika hantada intii haleesha intii xumahaa ku fogan waxaan uga jaray xidhiidhika adkada anoo anigu u xiisay intan dumarnimo xishaday xogtada maxaan waraystay adkada anoo anigu u xiisay intan dumarnimo xishaday xogtada maxaan waraystay haddaan xarka kalay jacaylka adigu ka xutahay iswaaga inuu xilimaada dhexdeena mar kale mar kale aashiqo xurugo xujada timitaan ku diiday
yurub ma jiraan heesahaaga kuwa aad si gaara u xiisayso oo inta badan ay dadkuna su-aala kaa weydiiyaan heesteese iminka noo soo qaban lahayd heesta tashiish miraheeda yaa iska leh heesta tashiish horta een, marka hore aan kuu sheegay eryada nin kale een, koosaar cabdi baa leh eryada een, laxanku waxa weeyaan maxamed meer xaaji oo isagana aada u salaamayo waa nin ee, kabanayste ah laxmayste ah fanaana abwaana oo ka tirsan kooxda xidigaha geeska ayaa laxan kale een, muusiguna waa ma- axmed ul ibraahim maxamuud furulle ahna gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska aada waqti xaadirkan waa heesta iigu weydiinta badan leh iigu su-aasha badan leh
haddii aan haddii antu qodaxliya kugu ahay tashuusho adna tiirka noloshiyo iitahay tirigu haddii aan haddii antu qodaxliya kugu ahay tashuusho adna tiirka noloshiyo iitahay tirigu qalbigayga tamarlii kalgaacayl ku taagsaday taagana turaaliyo naxaariistu kala tegay qalbigayga tamarlii kalgaacayl ku taagsaday taagana turaaliyo naxaariisba kala tegay waxbaanu lanoon tawawacaa kugu di'in tabtiiro hishkaa igu kaatole taageero jacayl isii taageero jacaylisi waxbaanu noloon tawaawaca kugu di'in tatiirood isqaayu katale taageero jacayl isii taageero jacaylisi
waxaa ka mid a heesaha sida aan isleeyahay hees la yidhaahdo jacayl guna ma jira heeskaas heeskaas oo jira waa heesihii ugu dambeysay hadda aan sanadkii dhaweyta aan qaadan ku jira soomaali kuma baran muuqaaga lama dhicin waa hees cajiiba ee qaabkii uu ku yimid waxaa nooga sheegi kartaa Een, wallaahi horta hees anigu aan dalbaday maahayn heestu laakiin eh, abwaanku markuu ii keenayo rumanaynin abwaan xidigaha geeska ku jira oo la dhahda cabdiraxmaan cismaan cumar oo isagana dhal fanna dhal abwaana ayaa ii keenay een, ereyada oo kasoo qaaday abwaanka Een, maan dalban anigu laakiin waqti xaadirka naf ahaanteeda way ka hadlaysay kulley waxyaala aniga iga tilmaamaysay saa darteedban heesta ku jeclaaday ereyada waxaa leh xildhibaan golaha deegaanka ah cabaas oona aada u salaamayo lahanka waxaa leh busi oon isagana aada u salaamayo muusiguna waa axmedul ibraahim maxamuud cid kale maaha waa gartay waxaa aada aniga qudheyda ii soo jeetay heeska biraha ku jira qof maalin la arkay muuqiisii loo bogay isagii dhan kumaan qaaday marka haddii wax aniga iga hadlaya may ahayn oo hadda waxba kama tilmaami karo haddii ay aniga iga hadlayso aan wax ka tilmaami lahaa laakiin abwaanku kolley waa isaga dee wax naftiisa haystay waqti xaadirka oo adkaysan waayo unbaa ka soo baxay waa hagaag markana waa adiga dhegaystayaasha iyo heeskii jacayl guna
soomaalin kuma baran muuqaaga lama dhicin hadalkaagu ima marin malablaymaa kaa marin malab malab malablaymaa kaa marin sow sow soomaalin kuma baran muuqaaga lama dhicin hadalkaagu ima marin malablaymaa kaa marin malab malab malablaymaa kaa marin
heestaasi ay qaadayso fanaanada codka macaan yurubgeenyo ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii cawayska washington ee toddobaadkan intaynu mar dambe kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo miyan meel u kacaya sow madaxa madaxa maadigin sow madaxa madaxa maadigin zawjacaydigu maamudin naftu sow kumay mudan mihiirkaaga kama helin miyaan meelu kacaya sow madaxa madaxa maadigin sow madaxa madaxa maadigin jacayleygu maashee sida mayayga igoor miiraale miiraale xoog badan igu noqoy igu noqoy mahiga hadba mawjad igu kici igu kici hadba mawjad igu kici hadba mawjad igu kici igu kici igu kici hadba mawjad igu kici